galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha oktoobar waa koob iyo toban sannadka laba kun shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali dot com barnaamijka galabtana waxaa wada jir halkaan uga daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a muhaajiriinta ku sii qulqulaya qaaradda yurub waxaan idiin haynaa waraysi aannu la yeelanay mid ka mid a dadkii ugu dambeeyey ka soo badbaaday safarkii halista ahaa ee badda mediteraneanka marka bacdayna madaxaan ku soo qaadanay aan biyaha la soo galnay dabadaan u soo qabsan dareenkii waxay ahayd ama waa la dhimanaya ama waa la noolaanaya shan saacii barna soo baxna haweennimo qorax markay soo bixisana maraakiibka waa noola taagnay aniga waddankayga hadduu aan ogaan lahay inay shaqo taalo oo aan ogahay in micnaha ka shaqaysanayno nolol taalo mabaan soo taarimin waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno saamaynta roobabka elniiniyo culayska daruurta la dul saaran ayaa xisaabta saadaasha lagu saadaaniyey haddii ilaahay qadarkiis daruurtaas biyahoodu soo hooraan inay biyo ay dadku xamili karaan ka badan ay noqonayso marka sii yacni waxaa la sii saadaaniyey sii sagaashan toddobadii inay ka sii roob badi karto waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ma la noolaan karaa shinnida waraysi ku saabsan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
wararka ka imaanaya degmada buurdhuuba ee gobolka gada ayaa sheegaya in dhowr askari oo ka tirsan ciidamada amisan ee faraca dalka etoobiya ay ku dhaawacmeen miino ay markii hore ka soo saareen dhulka balse markii dambe ku qarahday ciidankan ayaa miinada ka soo saaray meel u dhow buundada degmada buurdhuubo ee gobolka gado miinada qaraxday ayaa la sheegay in lagu sii aasay waddo ay marayeen gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan amison faraca ethoobiya oo ka yimid degmada qansax dheer ee gobolka baay wararka ayaa sheegaya in dhaawaca askarta uu yahay mid halisa waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn in qaraxaasi miino ay ku dhinteen qaar ka mida ciidamadii ay ku qaraxday
toban qof oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalalka ciraaq siiriya iyo suudaan ayaa ku geeriyootay xeebaha dalka masar halka labaatan kalena uu dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay degtay doonidii ay saaraayeen oo kusii jeeday dalka talyaaniga habeenkii xalay xuseen saxnuuni ayaa warkan nooga soo diray qaahira ugu yaraan toban qof oo tahriibiyaal ah ayaa geeriyooday kadib markii ay degtay doonidii ay saarnaayeen oo kusii jeeday dalka talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay muhaajiriinta geeriyooday inay u dhasheen dalalka suudaan ciraaq iyo siiriya doctor axmed al janzuuri madaxa gargaarka degdega ee gobolka kafral sheekh ayaa warfideenka u sheegay meydadka tahriibiyaasha in laga helay xeebta gobolka kafral sheekh meydadka toban qof oo tahriibiyaal ah iyo labaatan qof oo dhaawaca ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada kafral sheekh ayuu yidhi doctor axmed dhinaca kale saraakiisha amniga masaarida ayaa dhinacooda ka xaqiijiyey muhaajiriinta geeriyooday inay ka mid yihiin haween iyo caruura geerida tahriibiyaasha ka soo jeeda dalalka ciraaq suudaan iyo siiriya ayaa kusoo beegmaya xili si weyn ciidamada amniga dalkani u ilaalinayaan xeebaha ay ka baxaan muhaajiriinta sharci darada ahi habeenkii jimcaha ayay ahayd markii ciidamada masaarida xabsiga ay dhigeen in ku dhow boqol qof oo tahriibyaal soomaaliyeed xili ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha waddankani sanadkan gudihiisa sagaal qof oo tahriibyaal soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha dalkani halka in ka badan soddon qof oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalal kale ay ku geeriyoodeen xeebaha waddankani
boqolal kun oo ka tirsan shacabka ku nool dalkaasi turkiga ayaa maanta oo xada iskugu soo baxay bartamaha magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga kuwaasoo ku dhawaaqayay hal kudhegyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda ankara xilli dalka oo dhan ay ka socoto barordiiq loo samaynayo sagaashan iyo shan qof oo shalay ku dhintay laba qarax oo ka dhacay magaaladaasi qaar kamida dadka tegay qaar ka mida dadkaasi ayaa tegay labadii goobood ee shalay qaraxyadu ay ka dhaceen kuwaasoo dhigay ubaxyo walow markii hore ciidamadu ay u diideen inay goobahaasi u gudbaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi ee laga soo saaro xafiiska ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa lagu sheegay in qaraxyadu ay ka dhaceen ilinka weyn ee laga baxo xarunta tareenada ee degmada ulus kuwaasoo horseeday dhimashada sagaashan iyo shan qof iyo dhaawaca laba boqol afartan iyo lix qof dowladda turkiga ayaa qaraxyadaasi ku tuhunsan ururka isis iyo jabhadda kurdishka ee magaceeda loo soo gaabiyo b k k balse ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi
ugu yaraan saddex qof oo rayda ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii qof isa soo midaameeyey oo ka tirsan ururka daalibaan uu isku qarxiyey kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan ilaa ay hadda ma jirto khasaare la sheegay in uu soo gaaray ciidamada shisheeye ee qaraxaasi lala beegsaday afhayeenka ururka daalibaan sabiixullah muhaajid mujaahid ayaa sheegtay mas-uuliyadda isagoo intaasina ku daray inay qaraxaasi ku dileen dhowr qof balse ciidanka afghanistan iyo isbahaysiga neeto ayaan sheegin in ciidan ka tirsan uu uga dhintay qaraxaasi iyo in kale qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyada oo shalay safaaradda maraykanku ku leeyahay magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan ay soo saartay digniin ay ku sheegtay in laga cabsi qabo in ay qaraxyo dhacaan
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidii aad ku maqlayseen idaacadihii maalmihii lasoo dhaafay qaxoonti fara badan oo ka socda afrika iyo bariga dhexe ayaa gaaraya dalka talyaaniga qaxoontigii ugu dambeeyey ayaa gaaray halkaasi waxaana ku jiray sagaashan qof oo soomaaliya oo arbacadii lasoo dhaafay la keenay xeebta brosola oo ku taala koonfurta dalka talyaaniga halkaasoo ay ku sida lagu soo waramayo gaar ahaan wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cusmaan oo xilligaasi imaatinkooda goobjoog ka ahaa haddaba markii dambe ee qaxoontigaasi ay soo gaareen magaalada milano ee dalka talyaaniga ayuu cabdicasiis la kulmay qaar ka mida dadkaasi waxa uuna la yeeshay waraysyo dhowr qof oo ka tirsan soomaalida halkaasi soo gaadhay ugu horeyn ayaa ugu horeyn ayuu markaasi waxaad sidoo kale idaacaddii subaxnimo ku maqasheen mid ka mid a dhallinyarta uu waraystay cabdicasiis haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysigii labaad waxauna cabdicasiis marka ugu horreysay wiilkaasi uu weydiiyey magaciisa cabdiqaadir sido xuseen cabdiqaadir xaggee ka timid wallaahi xamra ka imaadaan haye imsi kuu qaadatay xamar ilaa talyaaniga wallaahi waxaan soo baxay bishii lixaad labaiyo tobankeed xaggeed soo martay wallaahi waxaan soo marnay xamar diyaar ka soo raacay kambaalaa lagu soo dejiyey kambaalaa bas ka soo raacnay jubbaan ku degnay jubbaan ka soo raacnay maxaa imaanay qartuma imaanay maxaad xamar uga soo baxday maxaa ku soo eriyey wallaahi horta waxaa xamar isoo ani waxaan ka shaqeyn jiray somalilan gobolka tog dheer burco way yaqaanaan asxaabteeda ilaa hadda dee wejigay arkaan almuni baan ka shaqeyn jiray marka xamara laygu sheegay in shaqo ay ka furantay oo micnaa dhismo ay ka bilaawatay marka xamara sidaa u tagay markaan xamar tagayna sidii aan ka malaysanayay maahay si kale igu noqotay kadib maxaad samaysay qorshaan sameeyey waxaan is idhaa hadda somalilan waa ka imaaday haddaa ku laabatidna micnaha waxay noqonaysaa falob marka lugtaan soo furay haye xamar baad diyaarad ka soo raacday kambaalaan imaaday kambaala kadibna basaan soo raacay haye jubbaan imaanay haye jubba haddana bas ka soo raacnay waxaan imaanay khartum imise qof baad haydeen wallaahi waxaa ahayn afar qofooda xamar laga soo diray jubbaan isku weyn south sudan isku weyn haye juba kadib maxaa samayseen jubbo kadib waxaan sameynay markaan iswaanay laba qof aan iskula saarnay labadeena qofood aan soo waxaan ku imaanay khartuum haye khartuum kadibna ku imaanay magufaan ku imaanay liibiya galnay haa haye liibiya maxaad kala kulanteen liibiya wallaahi horta magafaa dhibkaan kala kulanna ma kala kulmin liibiya way nooga dhibiirad magafe haye liibiya xabsi miyaad gasheen mise guri magafaad gasheen kulley magafaha iyo kan liibiya jooga waa isku magafe un laakiinse way kala naxariis badan yihiin haye kan tribolo joogaa naxariis badan haye muxuu maxaad kala kulanteen kaas waxaan kala kulannay kan magafaha oo koodaan soo maraynay waxaa la cunayaa baasta iyo biyobis kan waxaa lagu leeyahay ciddaada dalbo waxaa u baahantid oo lagu soo dirayaa cabitaanka sharaabka waxaa sid markaad jabka kasoo gadanaysa lacagtaada lagu siinaya kharash ahaan imisaa kugu baxay ilaa xamar ilaa een, libiya xamar ilaa liibiya afar kun iyo laba boqol kadib libiya dooni baad ka soo raacday waxaa dooni aan kasoo raacday wax doonida imisaa lagaa qaatay dooni waxaa laga qaatay laba kun iyo boqol marka mukhallasiinta ama magafayaasha libiya ilaa xamar intaas safarkaasi kuu- kuu sahlay ma dad isku xidhan baa may dad isku xiran maaha haye sidee sidee yihiin marka waa mid adiga waa carabtan carabtan baa isku xiran laakiinse kan soomaaliya jooga iskuma xirno waa gartay libiya dooni baad soo raacday een, ah, idinkoo markaa laydin soo badbaadiyey markab saaran baan idin arkay doonida bal iga sheekay markaad soo raacaysay dareenkaagu siduu ahaa qaab noocee doonida u soo raacdeen horta doonida waxay igu yaabka badneed waxay ahayd habeenkiina lagu soo qaaday talaagad oo nala keenay xeebta waxaana yidhi bacdiina madaxa ku qaata maxaa laga wadaa micnaha doontiina qaata waa xeebta gudaha gashta doonidu ma bac bay ahayd waa bacbeed buufin bay ahayd marka baabuur baad ku soo qaadeen idinkaa buufiye madaxeenaan kusoo qaadna madaxeena haye waxaan geysanay badda gudaheeda kadibna raacaan allah imise qof baa haydeen siddeetan iyo sideed qof oo soomaaliya biyaa kabtanka ahaa wallahi mid adiga dhexdeena ka- aad- aad kabtanka ah siduu kabtan qof u noqon karaa Iyo- oo ka mida dadka tahriibaya Adiga- tababar baa la siinaya marka hore tababar ma la siinaya waa la- waa loo sheegaya qaabka loo wadaya adiga markaan lagu tusana waa wadanaysaa waxaaga marka sidee qorsha sidee arrintaas sidee ku dhacaysa ma nimanka mukhallasiinta ayaa qof idinka xulaya oo odhanaya qofkaasaa ku wanaagsan inuu doonta wado maya annagaa iska xuleen waan marka isku bedelay waxa adiga miyaa doonta waday mayana ma wadin waa gartay marka kadib maxaa dhacay marka bacdeena madaxaan kusoo qaadanay aan biyaha la soo galnay dabadaan usoo qabsanay baash dareenkaagu markaa siduu ahaa dareenkayga waxay ahayd ama waa la dhimanaya ama waa la noolaanaya marka waxay ahayd ama waa geeri ama waa yurub haa geeridan waa xaq oo lagugu leeyahay oo inaad ogolaato inaad dhimanaysid inaad horta niidaada xaqiiq ah ee ee kugu jirto ammaankaaga inaad ku haysid inaad dhimanaysid waa gartay annagoo adkaar tahayna marka alxamdulilah ilahi waxba nooguma sugo shan saac iyo barna soo baxna haweennimo qorax markay soo bixisana maraakiibta waa nala taagnaya safarkaasi halista badan inaad soo gashay haddaad ogaan lahayd ma soo geli lahayd aniga waddankayga hadduu aan ogaan lahay inay shaqo taalo oo aan ogahay inaan macnaha ka shaqaysanayo nolol taalo mabaan soo taariimeynba marka maxaad kula talin lahayd dadka waddankii jooga ee dabacsan safarka inay soo galaan horta asxaabteyda iyo walaalahayga waxaan dhihi lahayay isku soo tahriibin aniga saas oo kale waa lii dhihi jiray waana ka yeeli waayay laakiinse hadda waxaan leeyahay xaqiiqda anaa idiin soo arkay waana ogaan doontaa ninkii hadalkayga yeeli waayay inuu macnaha dhibaatada la kulmi doono iminka talyaanigaad joogtaa magaalada milano maxaa qorshahaagu yahay maxaa kuu xiga horta niyaddaan degsanaya weli maanan seexanin talyaaniga ilaa hadda safaraan ku jiray laakiinse markaan talyaaniga aan maskaxdayda ku degsado meeshii ilaahay igu- igu addiyaan aadaya xaggee in xaggeed qorshaynaysa inaad aadi Weli ama germany ama belgium labada midkood waa gartay mustaqbalka maxaa kuu muuqda markaa insha allah wuxuu ilaahay ii qoraan
waa gartay ilmaha iyo xaas ma leedahay waan leeyahay xaggee joogaan xamar ay joogaan maxaad fariino u diri lahayd waa idin salaamaya leeyahay hadday daawanaysaan waa gartay ilmahaagu intay ilaa leegiyay ilmahayga waa kan ugu weyn wuxuu jiraa waa toban jir weyaan toban jir waa gartay Een, maxaa kuugu yaab badnaa intaa safar ku jirtay ugu dambayntii haddaad ii sheegtay
aniga waxa igu yaab madeed waa bacdaada madaxa ku qaada weyaan markii doonta marka doontaa waa gartay doontiinu wax dhibaataa lamay kulmin dadka qaarkood waxaa lay sheegay in dooniyuhu ay hoos biyo ka galeen idinka maxaad la kulanteen annaga horta doonteena wax biyaha ma soo galan biyaha oo dharkeena mooyaane wax kale oo doonta oo dalashma annaga macnaha soomaaliya ahayn wax ajaanib nagu jira malaha waa tahay Een, casho intaanan waraysiga sidoo kale waraysiga saddexaad oo wariyaheennu dhallinyartaasi la yeeshay ayay ku maqli doonaan dhegeystayaasheedu idaacadda fiidnimo laakiin intaanan meel kale u gudbin bacdaada madaxa ku qaado anigu warkaasi waaba tuu waaba tuu sharaxay uu yiri waxaa iigu yaabka badnaa waxay ahayd bacdaada madaxa ku qaada oo loola jeedo doonta ay raacayeen ee badweyntaas mediterranean ka gudbaysa ayaa een, sida muuqata furow waxa ay ka samaysan tahay bac marka bacdii waa la mid ka mida bay xulanayaan siduu sheegaya ee, ee, wiilku wareysanaya cabdicasiis bacdi baa loo buufinaya dooni baa laga dhigaya mid ka mid inta la baro la tuso halkaasaa la riixaa halkaasaa la taabtaa badda gala marka waa bacdaada madax ku qaada waa bacdaas intaad buufsataan dhammaantiin intaad isku gurtaan badweynta isku dhiga weliba waxaa ka sii daran dehagaha ama waxaan afka qalaad lagu yidhahdo navigatorka jiheeyaha jiheeyaha Ah.
in ay adkaan doonto inuusan aqoonba u lahayn midda kale dee doon caadiya maaha waa macmilo waa Ba- bace waa bac la dee buufiyey waa aakhiro usii dhawaadaya marka uh, xataa mararka qaar waxaa dhacda sheekooyinka iga soo gaara dadkan tahriiba in xataa jihayaha mararka qaar intuu iska halaabo ay maalmo dhan badweyntaas ka dhex sabeeyaan ilaa iyo inta ilaahay gurmad oga bixinayo maraakiibtan waaweyne meelaha maraysa ay kas- ay gurmadkaas u fidiyaan marka laakiin waxaan aada uga helay wiilku wuxuu yiri weligay waa lagala talin jiray waa yeeli waayey laakiin hadda intii dhegeysanaysa saaxiibo iyo qaraababa waxaan leeyahay usoo dhowaanina tahriibkan haddaad usoo dhowaataanna waad arki doontaa waayahay inuu jalaci doonaa dhankaas iyo arrimaha kale waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaanaysa magaalada washington ayaad la socotaan magaalada hargeysa waxaa laga bilaabay olole bulshada lagu wacyigelinayo sidii ay u badbaadin lahaayeen islamarkaana ay isaga saari lahaayeen cabsida ay ka qabaan shinnida ololahan oo ay bilaabeen xubno ka tirsan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uu ololahani iyo waxa keenay waxa uu ka wareystay cabdishakuur heer sare oo isagu hormuudka ah hawshan iyo maxamed shiniile oo isna shinnida soo dhaqayay muddo saddex iyo labaatan sannadooda waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada iyo inuu sharaxo isagoo sharaxaya cabdishakuur heer sare ujeeddada laga leeyahay arrintani oo marka koowaade anigu horta bahda warbaahintan ka tirsanahay isla markaana waxaan nahay nin dadka aqoonta ula shinnida oo laasteedii sagaashankii waan ku dhex jiray markaa hoteelada weyn hargeysa markaan imaado waxaan arkaa shinnidaoo shaha ku daadanaysa shinnidiioo dadka ay ka cabsanayaan shinnidu ay ka yaacayaan shinnidoon qiimaheeda aada loo aqoon marka waxaa jirtaa iminka in shinnidu ubax bay ka samayn jirtay malabka ubaxii baa dabargo-ay iminka ubax badan ma jiraba magaalada hargeysa kala wada xigi bay lahaan jirta xig wuu baaba'ay iminka marka shinnidii waxay weyday waxay ka samaysa malabkii markaa shinnidu barabaxa magaaladii bay ku soo guurtay oo ay ku soo barakacday markaa waxay u baahatay maxaad malab ka samaysaa markaa koobka shahaad cabayso wayna kula cabtaa markaa anigoo ka fikiraya laakiin markaa maxaa kugu dhaliyay marka tusaalahaan oo kale horeba shinnidu waa u noolayd muddo badan bay soo noolayd bulshada way ku dhex jirtay way la noolayd dadkuna way jiraan shinniduna way jiraan shaahna waa la cabayay waa maxay imika werwarka ama waxa kuu muuqday keena inaad olahan bilowdo fikir fiican horta olahan waxaan u bixiyey olaha fadlan badbaada shinnida ayaan olahan u bixiyey dad badan baan igala qayb geliyay mahadka gaadho maxamed waa kaila jooga waxaan arkay shinnidii oo dhibaato badan haysato waxaan arkay iyadoon la daryeelin waxaan arkay iyadoon la xanaanaynin waxaan arkay dadkii oo ka cabsanaya waxaan arkay iyadoo inay muhiimadda bulshada u lahayn deen markaa waxaan ka fikiray dadku inay bartaan shinnidu inay tahay xoolo la dhaqdo oo ilaahay karaameeyey waa waxa keliya noole ee ilaahay u waaxiyooday shinnidu marka inay shinnidu dadkii bartaan ay la noolaadaan imika sawraan qaad waxaad gartay iyadoo carabkayga saaran iyadoo jidhkayga raacaysa anoo shaah la cabaya marka yacni wax lala noolaan karo dadkii inay bartaan oo nabadgelyo waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan markaan doonaya dadka olaha qayb ka ah inay dadku nabadgelyo ay shinnidu kula noolaadaan aad ula noolaadaan si fiican markaa iyagoo sidee samaynaya kula noolaan kara een matalan qofka hadduu shaah la cabayo koobka ugu timaado in yarbu meel ugu shubi karaa een hadduu arko iyadoo meel ku xoonsan oo aan fiicnayn oo kale yacni een dadka qaar ba biyo ku shub biyuhu ka ilaalin karaa dadka ka xanaaji uu oran kara biliis ha la daayo een haddii uu arko bahashiyo ama een ku daadatay weel inuu ka guro iyadoo biyo ku dhacday inuu ka saaro wala waxyaa muhiimka waxa weeye bahasha hadaa iyadoo markii way suuxdaa markii biyo ku dhacda ma shaa qofka hadduu in yaroo dambe soo kala saa ugu shushubo kala waxaad dareemaysaa inay qallayl helayso oo ay kacayso markiiba marka in aad iyo muhiimaddu waxa weeyaan shinnida in la ogaado qiimahay leedahay aad iyo aadna loogu loogu soo jeesto aad baad mahadsantahay sidoo kalena waxaa isna ololahan ka qayb galaya een maxamed shiniyoole oo muddo badan caan ku ah dhinaca shinnida maxamed muddo intay leg baad kusoo jirtay hawsha shinnida oo soo wadaysa tira intay leg baad haysa dalka lagama aqoon oo shinnida sida runtaa waa laga baqi jiray waa la cadaadin jiray ilaahay baa inoo soo daraysa laakiin maanta maashaa allah tabaarakallah maanta shinnidu dad badan bay leedahay boqolkiiba adigu afartan way leeda oo heliya inkastoo lixdan weli ka soo horjeeda ha adigu muddo intay leg baad soo waday anigu wallaahi dee aqoonteydii jeebkaan ku sitay saddex iyo sagaashankii markaan dalka kusoo noqonnay oo meel kastaba hadday kabar ku jirto haddii ay meel qaraabada ku jirto ama meel taayiraa ku jirto ururi oo oo dee badbaadi maasha allah tabaarakallah anigu saddex iyo sagaashankii ilaa iminka shaqo kale maan qaban howl kale umaan dhaqaaqin aniga ciyaalkayguba hareerahaanu kaga jiraa iyo ummaddii waxaan gaarsiin karo seminaaradii la bixiyey bari iyo galbeed waa la wada garanayaa baan u malayn waayo muddo se marka saddex iskaashankii leeyo muddo laba iyo labaatan sannadood oo muddo yar maaha een hadda ololaa la bilaabay ololaan hadda aad goobjoog oo tahay lagu badbaadinaya ama ay nabadgelyo inay ku hesho la doonayo shinnidu sidaad u aragtaa muddo dheer waxaad tilmaantay in bulshadaasi bulshadu berigaa hore aanay aqoon badan u lahayn haddana laakiinse dad badan ay yeelta sidaad ololahan u aragtaa maashaa allah tabaarakallah ololaha waxa aan ugu ducaynayaa oo unugu hambalyeynayaa dhallinyarada yaryaree iminka soo kacday dhaxalba dhaxal ninba wuu sii tegayaa nin kastaba wuu tegayaa ifku maaha mid lagu noolaanayo waa laga guurayaa anigu se laakiin iminka heerka aan marayo in layga sii dhaxlo gebigeediiba horumarkeedii iyo badbaadadeydii la gaarsiiyaan doonayaa haddii eebba idmo waayo tusaale ahaan oo kale dadweynuhii way ka baqaan oo imika sida cabdishakuur tilmaamay oo kale waxaa laga yaabaa in dadka inay qaninaysa ay moodaan hadday shaahi kaga dhacday ay uga tagaan haddii ku daayaan oo ay dee cadaawtinimo ay u qabaan inay ku dhimato oo kale tusaale ahaan oo kale ay doonaan ama hadday meel ay timaada ay uga dareeraan uga ordaan baasha dabeecaddeeda haddaad wax indhooga iftiimiso sidaa ay dadku uga baqanayaan khatar saama u tahay khatarteedii mar bay leedahay ee waayo haddii aad dhakhtarka tagto saddex cirbadood aad mar qura isku dhufato khatar baad ku jirtaa laakiin shinnidaa ka xanaaqina qaninyadeedu waa dawo wax dhibaato kuuma keenaysa waxay kuu kordhinaysa maahe hadday kuugu badatana waa sida aan kuu sheego dhowr cirbadood aad isqabasiisee laakiin farsamadeedii waa inaad ilaalisaa way ku ilaalinaysaa tuurtuur iyo dhagax kudhufciyaalkana ka ilaali badbaadi way ku badbaadin ilaahay ha idin barakeeyo sidaasaan idin laleehay dhammaantiinba aan ogeysinay
kuwaasina waxay ahaayeen cabdishakuur heer sare iyo maxamed shiniile oo labaduba ka hadlayay sida shinnida markaasi loola noolaan karo islamarkaana dadku ay isaga saari lahaayeen cabsida ay ka qabaan shinnida waxay magaalada hargeysa ugu waramayeen waryaha v o a cabdixakeen maxamuud shirwac waa mahadsantahay
anti wacan oo wanaagsan idilkiin baa khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkeenna maanta waxa aynu uga hadlaynaa cabsida laga qabo ilnelo inay ku dhufato gobollo ka mida dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa dhulbeereedka ee ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle waxaa barnaamijka marti noogu ah profesor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa profesor maxamuud khadadka taleefoonada ku weydiin doona su-aalo la xiriira duufaantaasi iyo sida ay bal dowladda ugu diyaargaroobayso dadka degan jiinka webiyada labada ah ee jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya ugu horreyntii profesor kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aadaan ugu dhowahay waana idin salaamay idaacadda iyo dayaadiga sahraa iyo soomaalidana dhegeysanaysa asxaabta kaleeto ee qadka igula jirtay waa tahay aad baad u mahadsan tahay sidoo kale ee bal haddii aniga aan ku weydiiyo waxaa tahay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya bal waxaad iga warantaa ee mudane professor sida aad ugu diyaar garoobeysaan ee ka hortegista ama la tacaalidda haddiiba ay dhacdo ilnino oo cabsi badan ay dadku ka muujinayaan waa su-aal aada u muhiima horta yani waa aad yani markaan waa diyaar garoobeynaan leenahay dowladaha dhisan ee wax kasta u diyaar yihiin diyaar garowga ay diyaar garoobaan kaynu kaasoo kale maaha laakiin markaan dib u fiirino meeshaan kasoo dhaqaaqnay iyo sidaan ahaa jirnay iyo markaan roob hadda roobabka badan oo hadda la filanay kii sagaashan iyo todobada markaan isu fiirino yani waxaan u diyaar garownay system waxaan helnay aan hay-adihii xiriirinayno oo dowladii ay taagan tahay wasaaradii arrimaha gudaha deeqaha iyo naadiga waxay urursaba ay diyaar u tahay inay u dhaqaajiso yani muxuu ahay meel meesha la geenayo taase ciidanka ada iyo transportigi wuxuu u diyaar yihiin marka aadna waa laysu wargeliyey yani waa rajaynaynaa sida saadaashu tahay inayna u dhicino ilaahay maaragtay amba iyo firo ambayba dhicinba inkastoo yani yani roob la-aanna aanan baryayno roobka u baahannahay haddana khatartu laakiin ilaa xag diyaargarow sanadidana soo maray ka duwan ayay hadda dowladda iyo hay-adaha caalamiga iyo muxuu ahay goboladii oo dhan waa hadda goboladii hareeraha webiga gobolkasta maamulaa ka jira oo ka duwan waktigii hore maamulkuna waa diyaar garoobay yani wasaaradii beeraha iyo hay-adihii qusidii wasaaradii arrimaha gudaha iyo wixii oo dhanba waxaa loo diyaar garoobay wixii la samey lahay haddii khatartaasu timaado waa tahay ee gobollo ku dhow dhow ee lix gobolba ayuu webigan ka maraa ee webiyadan ay ka maraan jubba iyo shabeelle soomaaliya koonfurtaba ha ugu badnaatee waa lix gobol w lix gobol w
waa runtaa marka lixdaasi gobol sideeba saddex jubba iyo saddex shabeella waa gartay marka lixdaasi gobol sidee idinkugu suuroobaysaa inaad guud ahaan ayagoo dhanba inta tagtaan degmooyinka gobolada iyo tuulooyinka uu ka maro oo dhul aad u baaxad weyn ah inaad bal awood u yeelataan inaad dadkii deegaankaasi aad caawisaan madaxdii waxa weeye horta yani wadooyinaa jira haddii wadadu maaragtay ay yani ay timaado inaan wadadii la mari karinna waxaasba la raadinayaa had meesha sida loo gaari karo muxuu ahay la helo matalan system lagu qaado ama gobolada diyaarada inta lagu qaado goboladii hadda maamulaa ka jira oo yani yani meel kasta xoogaa dadaal loo sii diyaar garoobaa jira hay-adahan gurmadka laftigooda waxay qorsheeyeen inay baqaaro ka dhigaan gobolada ka sameeyaan si loogu sii kaydiyo cuntada taasee marka suuro gelinaysaa in meesha la joogaba laga isticmaalo intii gurmadka kala imaanayo waxa markaan aniga agaasimihii wasaaradda beeraha kugula hadlaayo anaga roolkeenu waxa waaye iclaan inaan hay-adahana u sheegno sheegno waxa waaye dhaqaajinta iyo gaarsiinta cuntada daawo hadday noqotona wasaarad kale ka mas-uula cuntada gaarsiinteedana wasaaradda arrimaha gudaha ka mas-uula diyaarinta baabuurta iyo diyaarado iyo waxay noqoto annaga waxa waaye kawarqabkee la socoshada shiigada hay-adaha xadirintooda roolkaasaan leenahay dhaqaajinta waxa yani muxuu ahay haddii yani meesha cuntahan la geeya la yidhaahdo maaha wasaaradda beeraha tan qaadaysa waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhuna barnaamijka intaan xad la socdo waa diyaar garowgooda waa jira ayagii w s d iyo isku xiraantooda iyo aad bay u shaqaynaysaa waa tahay qof ka mid a dadka dhegaystayaasha ee gaar ahaan degan gobolada webiyadan ee maraanjuba iyo shabeelle ayaa qadka ku jira kusoo dhawow barnaamijka magacaa ku bilow magaalada ama gobolka aad joogtid su-aal haddaad qabtid aad weydiin lahayd agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa biram bashiir saxaale waxaan ku noolahay degmada buurdhuba gobolka gada agaasimaha waxaan weydiinayaa professorka haddii dabcan ay dhacaan roobkaan hadda la sheegaya ama ay rataado waaweyn ay dhacaan professorka waxaan sida macnaha uu hadda u sharaxaya uu leeyahay waxaan oga qayb qaadan karnaa diyaarado iyo baqaaro wax lagu kaydiyo qaabo badan oo macnaha military iyo so macnaha ayuu leeyahay idan marka waxaa professorka weydiinayaa hadda lafteeda ayayba meelaha aan joogna iska goqdoon ay yihiin idan haddii hadda lafteeda professorka ay fatahaad horle ay imaada dee maxaa waxtarka horay horay baaba wax deegaankan uu u liitay idan maxaa hadda ma filayno anagu kolley door weyn inuu jiro oo dawladda xaggeed wax saas ay ka imaanayaan waa garta waxaan weydiinayaa su-aasha ah xagee macnaha professorka uu ka keenaya waxaan horay ugu leynaan way waa garta waxa uu ula jeedaa dabcan dhegaystahaasi ee dawladda wixii hore aan uga baahnayn ayaanba ka weyna hadda waxaan ka filan karnaa maxay tahay hadday masiiba nagu dhacdo waaya waa aada u mahadsanyahay su-aal aada muhiimaba waaye horta yani muxuu ahay hadduuba geda ku nool yaha wuxuu xusiistaa abaarti dhaweyday gurmudkii biyaha iyo ololihii dawladdu ka qaaday ee wasiirka wasaaradda beeraha uu hogaaminayo roolkan ka cayaarnay haddana yani yani dabcan ilaa xad alarme waa jiraa laakiin hadda weli waxaan qabnaa inay dadku quudanayaan laakiin gurmadka hadda aan raadinaynaa waa gurmad caalamiya aan raadinayna haddii khatartaasu dhacdo in si caalamiya soomaaliya loogu soo gurmado hay-adihii caalamiguna sidaasay shirar iyo u hayaan in loo yani saadaashaas la sheegay hadday sida loo sheega u dhacdo inayna dayacmin dadka soomaaliyeed annaguna afki dadka annagoo ku hadlayna ayaa naadadii iyo qoorshihii iyo ku talagalkii intii baanu raadinaynaa ilaahay ha naga badbaadiya wixii dhibaataa laakiin hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa inay arrimahaasoo dhan suuro galaan wixii dadkana maaragtay hadda meesha sida loola soo gaari karo loola soo gaaro kuma xiro hadda waxaa lagu sugan yahay laakiin waxa waaye naado loo naadinayo waa garta waa yahay ee mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa isna nagu soo biiray balse intuusan khadka isaga su-aal kugu weydiin haddaan kugu weydiiya aniga ee dhegaystihii ka horreeyay dhegaystahan haatan qadka ku jira wuxuu walaac ka muujiyey ee sida dowladdu ay ku gaari karto gobollo markii horeba aysan wax badan ka warqabin oo xaaladooda amni iyo midda ee deegaanka iyo dhaqaalaha dadkuba ay aada u liidatay marka bal haddaan ku weydiiyo su-aashan dhinaca amniga seeta intee la eg buu idiin geysan karaa inaad ka la tacaashaan ama aad ka jawaabtaan haddii masiibo ay dhacdo oo dadkaasi ku timaado ilnino xafiisyada amnigu haddaba gobolada Su-aashaas uu ka hadlayo gedo baar dheere iyo meelihiidan hadda waa la gaaray yani sidaasaana loo gaarayaa haddana haddii ay khatartaasu timaado kaliya waxaan raadinaynaa war ma dhulkoo dhan a xirmaya see noqone waa saadaashaa noqone laakiin gaaritaanka waxa weeye waa yani hadda wadanku gurmadka la gurma la filanayo la diyaarinayaaba diyaaraduhu kamid yihiin in la haddii xatay khatarada timaad xataa loo soo daadiyo dadka cuntadii waxa weeye yani muxuu ahaay midda kale shaqada waa la kala leeyahay annaga security iyo waxaas wasaarada kalea ka mas-uula annaga roolkayna waxa waaye xaggee dhibaata ka jirtaa sheegideeda iyo wargelinteeda iyo la socoshadeeda iyo qaybinteeda qaadida raashinkana wasaarada kalea ka mas-uula wadankii oo dhan oo institutionadii amba hay-adihii dowladda oo dhan a wada heegana hay-ad kastana waxay ka qaadanaya amba daawo ha noqoto cunto ha noqoto amni ha noqoto waxay noqotaba hay-adba roolkeedii ka cayaaraysaa marka gurmad qaran wey diyaargarow qaran wey kan aan ka hadlayna waa garta aad baad umahadsantaa mudane dhegeysto kale ayaa nagu soo biira dhegeystayaasha ayaan fursada ugu badan siin doonaa ee kusoo dhawow walaal magacaaga ku bilow gobolka degmada aad joogtid iyo ee bal su-aal hadaad hayso duufaantan cabsida laga qabo طبعا هاي الدراسة بلقاته مقعي وحرام محمد خاصة حسن واستدوا عزاب بلا دم أفقوا يا بحي وعن ولا الدراسات الأشياء لا مع الانتين مقعي حكتا عبيع وعزرين غسيشة waa tahay halkeed ka soo hadlaysaa أفقوا afgooye okay waayahay duufaantaba xaggee naga xigtaa buu ku leeyahay dhegeystahaas duufaantu hawada cirkay naga xigtaa cirkay ka imaanaysaa hadda meel gooni raaxa kama jirto waxa waaye si muxuu ahay adeyga ama yani culayska daruurtan la dul saaran ayaa xisaabta saadaasha lagu saadaaliyay haddii ay qadarkiis daruurtaas biyahoodu soo hooraan inay biyo ay dadku xamili karaan ka badan ay noqonayso marka tii yani waxaa lasii saadaaliyay tii sagaashan iyo toddobadii inay kasii roob badi karto hadii day sidii loo qiyaasay u daado haddii da ilaahay naga badbaadina qiyaasu mar waa dhacdaa saadaal inta la sheegay laba maalin saddex maalmood roob dadka qarqi inta dee roob dambena la waayo abaaru nagu xig marka abaartana ilaahay baan ka magangelaynaa roobkuna inuu mid nabad oo noo fidaan rajeyn laakiin wa- saadaal la sheega waayo annagana waxaan rabnaa adduunka waxaa la waxaa contention baleen contingencygaynaba diyaargarowgaynabaan anaguna marka isdiyaargaraynayna anagoo hay-adihii caalamiga saaxiib iyo qof kasta iyo kaashanayna si aan haddii khatartaasu timaado maaragtay aan ummad ummaddeeda dowlad dadkeeda badbaadiso aan u noqon intaa wey waxaan laga doonaa meel jihad dabayl nooga soo socono waa roobkaa daruurtaa dushayna taagan yani dadka diyaaradaha raaca waxay arki karaan diyaarada kor hadda arkaysa dalka soomaaliya ma arkaysa completely xoogga iyo adeyga duruurta ay haysato marka saadaashana markaasaad ogaa kartaaba waxaa la sheegaa inay wax ka jiraan xajmiga duruurta maaragtay kor saaran soomaaliya especially gobolada dhexe xagga markii la- laga soo gudbiyo hiiraan koonfurtoona waa sida loo lahay dhulkaa webiyada ay aad sida ugu badan roobka ku wajahan yahay waa tahay professor maxamuud maxamed maxamuudow bal waxaad iiga warantaa een ma jiraan wax hay-ada ah oo idinkala xiriiray arrintan ama haddee noqoto eh, si deg dega gurmad haddii loogu baahdo qeyb idinka siin kara dowladda inay gacan ka geystaan hay-adaha ayaa matalan hadda yani gurmadka horta hay-aduhu sida matalan u n ka oo kaleeto w s b iyo faw iyo waana ka wada xiriirnay waana ka wada shirnay waana isu wada sheegnay maaragta iyaguna sidaabaha loogu diyaar garoobayo w s b na waxaan ka kaashanaynaa xagga cuntada fawna waxaan ka kaashanaynaa gurmadka kale iyo kanaaladii iyo sida loo furi lahaa iyo sidii had- meel uu- inuu ka jabo la- laga boqo laga cara tuuraayo saana wadnaa hadda khatarta ugu badan waxay ka dhacdaa shabeellada dhexe khaasatan aaga jowhor ilaa balcatigana hadda shaqaa ka socota annagoo gobolka isla kaashanayna faaw laftigeedu ay yani ka gacan geysanayso sidii wax looga qaba lahay shacbiga gobolka degan amba ha noqdaan n g o iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa ajnabi iyo tuulo iyo sanadkan lama kala harin waa gurmad aad maaragtay waxaa loo wadaa in yani naadadaa la sheegay in dhibaatadeeda layska mooso waa garta waayahay een dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo haddaad haysid macluumaad la xiriira ee waxa aynu ka hadlayna nino oo cabsida laga muujinayaa dhulka webiyadu ay maraan aniga waxaa la yidhaahdan magacayga ugu soo hormariyo cabdullaahi shaliil cabdaan waxaan deganahay tiimo la yidhaahdo biyoqur weliguna waxay u jiraa hal kilomitr camal gartay marka biyaha fatahaadaha hadda waxyaalaha la sheegsheegay oo laga cabaadaya hadday yimaadiin dhibaato weyn iyo waxay nagu qabanayaan iyo waxaan looba loobaa dul qaadan karin amaha loo adkaysan karin marka waxaad leedahay waxa waaye marka wax waxaan leenahay marka waxaan rabnaa in nalaka gacan siiyo ama hay-adaha ha noqoto ama dawladda ha noqoto ama wixii muslim oo kale oo adigu haddii waxyaalaha noocaas ay jimaadaan aad in nalakaga gacan siiyo ayaanu ayaa habboon waayahay wuu ku maqlayaa agaasimihii wasaaradda beeraha aada u mahadsan yahay marka dhegeystaha waxa weye horta horta waxka ugu horeeya ay helayaan waa digniin digniintana mar hadduu hiiraan iyo beledweyne agtiisa joogo meesha laga dareemo biyaha webigu waxa waaye waa beledweyne marka digniinta waa ugu horeyso laleeyahay war ka fogaada webiga uu biyo keenaya iska ilaaliyo ka fogaado oo kanaalada biyaha qaadi lahay wixii kanaal lahaaye hala furo iyo waxa muxuu ahay loo leeyahay markaasuu ogaanayaa gurmadkuna waxa waaye waa diyaar garow hay-adihii iyo dawladdii iyo waxa uun intaan yani maaragtay kaasho dhan loo diyaar garoobayo waana wax loo diyaar garanayo hadday khatartu dhacday wax hadda maanta la joogo oo weli roobkii iyo khatartii la gaarin shay hala dhaqaajiyo la leeyahay maaha laakiin waa la diyaar gareeyey in la dhaqaajiyo maalinta baahidu timaad marka khatartaas unbaa loo diyaar garoobayaa de ilaahay maaragtay hayo siro haddii marka ay meel hadda meeshay ka dhacdana waxa waaye dalka waa loo siman yahay waa dalkii oo dhan hadba meel kasta waa la gaarayaa hadba sida loo soo gaari karaba professor maxamuud maxamed bal waxaad iiga warantaa fatahaado badan ayay webiyadu sameeyeen kuwii horey loo arki jira haba kala darnaadaane kaba soo qaadkii tii dhacday fatahaaddii dhacday sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo dhulka webiyada ku dhufatay tan maxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay horta saadaasha sida hadda naloo sheegayo waxaa la leeyahay tii laba kun iyo lixdii iyo tii sagaashan iyo toddobadii iyo way ka roob badan tahay way ka biyo badan tahay marka khatarta lasii saadaalinayo ayaa waxay ka sarreysaa maxuu ahay sida taa laftigeedu dib haddaa uxusuusta inay dadka iyo masaskiiba geedaha wada saaran maaragtay la arkoo maskina geed kore dadkana ay geedkii la koreen laakiin hadda markaa gurmadkuna waa yaray dawlad markaa wax ururisana ma jirin awood hay-ada lagu wargeliyana ma jirin hadda laakiin alxamdulilah diyaar garooga diyaar garooga waa ka duwan yahay dawlad oo muxuu ahay rasmiga ayaa ka jirta dalkii hay-aduhuna habkay nala xiriirayaan iyo sidaan isu wargelinayna waa ka duwan taha sidii sanadiina soo maray marka roobka tilmaanta laga sheegayo biyaha la filanayo way ka badan yihiin kuwa hore laakiin waxaa alxamdulilah aan kaashanaynaa diyaar garooga iyo xiriirka hadda lagu sugan yahay iyo waxyaabaha shacbiga soomaaliyeed ay fila karaan haddii wax dhacaan ayaa ka duwan saniyadii lasoo maray waxyaabihii dhici jiray magacaygu waa cabdi xaaji axmed xuljoog oo jooga gobolka gada gaar ahaan degmada loo brofesorka waxaan su-aali lahaa asagoo idraale ah dee kolley waxaan umalaynayaa dawladda ka jirta maanta soomaaliya dawladda ka jirtana waxaan umalaynayaa hadee xagga beeraha brofesorka ayaa uqaabilsan waxaan brofesorka marka su-aashayda ku aadin lahaa oon su-aali lahaa dadku waxay isla hadal hayaan sahroy inay sanadkii fatahaada ay tahay waktil xaaligan ilaahay baana xaqiiqada garanaya laakiin saas bay hadalhaynta u badan tahay brofesorka marka waxaan su-aali lahaa maxaa dawladda ugu aadan hadday dhacdo arrintaas la hadal hayo oo u qabanayaan dadka webiga ka agdhow iyo beeroleyda waxqabadkooda muxuu yahay baan su-aali lahaa waayahay adiga cabdiow dadku maxay ka cabsanayaan marka luuq waxay ka mid tahay degmooyinka webiga uu mara jubba marka cabsidiina maxay tahay weliba jubba magaalooyinka uu mara ama degmooyinka uu mara markaan ka mid nahay annaga saddex jeer ayuu nagu laalaamaa fariirada ayaad ka arki kartaan baan filayaa siduu luuq ku yahay webiga saddex xaglood buu ku sameeyaa magaalada luuq la yidhaahdana laba webi dhexdeed ayay weliba ku jirtaa ayada iyo beero aad u ballaaran cabsida aan qabna ilaahay nin le cabsi ma qabo laakiin cabsida aan qabna saan horey buu aragnay waa boqolkiiba sagaashan ilaahay baana naga bixin karo dabcan marka waxaan dhihi lahaa haddii ay dhacdo inay tahadi imaado oo ilaahay keeno maxaa brofesorka iyo dawladda ku aadan oo waxqabadkeeda dadweynahaas aada garanaysa hadda weliba iskala leecleecahaya tabardaro hadday dhacdo in ay markaas haddana uu sii wehelido inay dhacdo fatahaado iyo dhibaato ay imaado maxay u qaban karayaan maxaa ku aadan ayaga oo aan isleeyahay waxqabadkooda waayahay yahay aada u mahadsan yahay waa si fiicanna waa u fahmay waa u bayaaniyey maara su-aashiisa waxa weeye horta waxaa yani muxuu ahay horta sida u ducaysa aan aamin yahay horta ilaahay inuu naga badbaadiyo haddii ay dhacdo marka yani waxa weeye sidaa hore ugu soo sheegay waxaa iskaashanaya maamul goboleedka ka jira meesha yacni dowladii wasaaradihii dowladoo dhan oo wasaarad kasta ka qaada doonto waxa ugaga haboon sida weliba yani muxuu ahaay ha noqoto mid caafimaad mid beereed mid cunto mid yani waxa la nooc ay noqoto marka waxa waaye dowladdu hadda sida kaga yani muxuu ahay dhiyabaatadii dhici jirtay si ka duwan ayaa hadda loo diyaar garoobayaa dadka laftigooda waxaa lagu wargelinayaa habeena la ogaado isla markii la ogaado in yani weligu uu heer khatara soo gaaro inay dadku inta hadda inta khatar ku jirta oo yani meelaha hoose dadka meelo sare degan oo dhulka sare degan dhib ma qabaan waxaa dadka dhib qabi doona waxa waaye meelaha hoose oo biyuhu kusoo daadayan dadka degan in dadkii laga fogeeyo waana muxuu ahay waxa kale oo tasiilaada oo lasii karo amba lagu fogey karana wax wax la xari doono ma jiraan aadaa loogu qaylinayaa hay-adihiina abaabulku socdaa waxaana rajaynaynaa in ilaahina khatarta naga yareeyo wixii nagu yimaadaan aan iskaashi ka fiican kii ay dadku shacbiga soomaaliyeed heli jireen oo daadadku waxyeelaya mid ka duwan in la helo insha allah aad baad umahadsantaa waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira oo isla deegaanada jubbooyinkaasna kasoo hadlaya magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada magacaydi waxaa la yidhahdaa maxamed cismaan xasan waxaana joogaa gobolka jubbada hoose waxaan cabsilayaa orta barnaamijkan hadda dhacayo waxay dadku u tahay waxay gelin sida tii hore kale ma aha cabsi badan baa la jirto oo dadku hadda way ku baraarugeen meelihii ay horay ee dhibaatooyinka uga dhacday wax badan baa hadda looga baxay oo qalabkii iyo agabkii iyo wixii o dhan baa laga fogaaday meelihii taayaga beriga hore lagu baxsamay ayaa la aadayay hadda biyaha hadda la sugaya oo laleeyahay biyaha hadda imanaya ilaahay nooguma keeno tirada badan biyihii hore hadday qalib noqdaan waxay noqonaysaa khasaare adag beerihii berigaa la tabcaday beerihii waktigii hore biyihii ay laayeen hadduu camban yahay hadduu saytuun yahay hadduu lin yahay way ka kormareen wayna qalaleen bidaa loo beertay hadda waktiyadii la yani dalagii isku gaayay beeraha waaweynaan soo gaayay hadda la marayaa hadduu haddana ilaahay keeno wuxuu ilaahay keeno waa qadar alleh hadduu haddana keeno waa meeshaadi un dugdug meeshaadi joog bay noqonaysaa dadkana waxa weeye aad bay u dhibaataysan yihiin kanaaca badan baa jirto shandarawooyin ma haystaan dhibaatooyin badan baa iska imanayo marka waxaan filayaa hadda qaybadhaanta lagu jiro iyo wacyigelinta la waxaynayo dadka qaarkii ayagaa isku tababushaysanaya inay qaradooda meelaha taaga geystaan inay shandaroo diyaarsadaan inay maratay raashimada ay keedad ay samaystaan marka waxaan filaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga qabto hadday dhacdose waxaan rabaa si meelaha badan oon la gaari karin baa jirto sida hadda magaalada bucaale meelaha ku xeeran oo dhan debigooda waxa weeye meel hadda la tegi kara ma aha dadkana de way ku rabsaabsan yihiin oo roobabkii iyo dhibaatooyinka hadday dhacaan waxa weye wax maaragtay musiibada rabaan iska imaatay weliin marka barnaamijkaas waxaan jeclaan lahaa wacyigelin bay hadda u tahay idaacadaha hadda laga sii daynayo oo la sheegayo nin walba wuu garanayaa biyaha meeshay ku aruureen wayna ka baxayaan sidii brofesor u sheegay waa gartay waaye brofesore hadda sida uu ka dhawaajiyey maxamed oo kasoo hadlaya kismaayo n dhulka jubbada dhexe oo kale degmooyinkooda inta badanba al-shabaabaa gacanta ku haya jubbada dhexe hadday noqoto bu-aala hadday noqoto jilib oo kale tuulooyin aada u tiro badan oo gobolkaasi hoos yimaada iyo qeybo ka mida jubbada hoose marka sidee adinka idinkugu suuroobi kartaa marka haddiiba dhibaato ee dhacdo sidee wax loo gaarsiin karaa bu-aali waxay lamid noqonaya wixii kale haddii waddo loo waayo waxay noqonaysaa in maaragtay loo adeegsado tafsiilaadka kale loogu gaari karo midda kaleetee amnigaana yani waxa waaye mar hadduu baad dhaco waxa waaye yani gurmadku xataa mas hadduu u baahan yahay in la badbaadiyo waa la badbaadinaya waxaa la badbaadinaa waxa waaye hebel hebel ahayd matal mar haddii yani khatartu timaado marka lasanka laysu kuusaayo waxa waaye marka qoloba ay maaragtay meel qalalan taagantaha laakiin marka dadka biyahu qaadaan waxay noqonayaan waryaa iga saareen marka gurmadkeeduna waa kasaarid hu-eeba maaragtay qof kasta oo dhibtaa qaba waa loo gurmanaya waana laga saaraya waxaan gurmadku siyaasad kuma jiro waxaaba aan hebel iyo kan iyo marka la yidhaahdo waa siyaasad annagu ma rabno in yani gurmadka dowladda soomaaliya ay ku baaqdo adduunku inuu ugu soo gurmado wax siyaasada iyo qola iyo midna in la geliyo waa gurmad khatartu hadday dhacdana sida loo wajihi karaa lacagta cirkaa laga soo wajaho waa la wajahaya maxamed maxamed halka halka halkaa haddaan gaaro noolugu joogo cod yar ma kudarsan karaa hadii hore dhacday waxaa walaal noqday maska iyo dadka biniaadamka duurjoogta iyo dadkii xaaska iyo maalkii iyo iyo iyo duurjoogtiga inta waxay noqdeen walaal noqdeen marka haddii dhibaato dhacdo siduu sheegayo waxa waaye in maaragtay wada gurmado oo meel kasta looga wada maal dadku walaal bay wada noqonaya markaa waad mahadsantaha haye wiilka luuq ka soo hadlaya maxamed cabdi cabdi oo luuq ka soo hadlaya haye maxaad ku dari lahayd ha waxaan dhihi lahaa horta soomaalidu waxay tidhaahdaa mahmahan la yidhahdaa jirto haddii waxaan far imaada nin weliba ishiisa saxadka saaray kulley dadka ay dhibaatada horta ku dhacaysa siday isu badbaadin lahayen ilaahay baa badbaada leh say isu badbaadin lahaayeen horta ayagay u taallaa dee say isu wacyigelin lahaayeen laakiin aniga ujoodkayga waxaan ka hadlaya waxaa weeye dawladda soomaaliya dawladda soomaaliya ee professor maxamuud uu hadda wakiilka nooga yaho oo uu ku jiro qadka maxaa waxqabadkooda oo cad oo uu noo sheegayaa haddii dadweynahaas in badan bay fatahaada dhaceen cid caawisaa ma helin ee luuqoo kale sanadkii ugu biyo baxada badnayd waan joogay waxaan filayaa ilaahay mooga cid badbaadisa ma jirin waxaan garanayaa in dad gaajo u dhinteen indhahaygaan saaray dad gaajo u le aan hayo oo cid caawinaysaana aan la arag maalinkaas dawladu ma jirin nin weliba jabhad iyo mooryaan baa la ahaa maanta dawlad baan leenahay dawladanada uu professorka mas-uulka nooga yahay maanta maxay cadaynayaan oo kalsooni ayna siinayaan muxuu noo cadaynayaa hadday imaada caqabadaas haddayna imaanan awalba laisma eedayni waa tahay waayo professore adigoo sida ugu kooban ugu jawaabi kara dhegeystaas mukay horta aada ugu mahadsan yahay waana maaragtay waxyaaba badan ba horta asigaa ka jawaabay markaan dee dawlad gurmata iyo dawlad la dhegeysa intaba jirin shacbiga soomaali dhibaatooyin badana kusoo dhacay haddana waxa weeye waxyaabaha dawladdu ay leedahay waa ku kacaya waxa weeye inay u qayliso dadkeeda lana sii diyaariyo talagal la diyaariyo meeshay wax ka dhacdo haddii dhibaato baahsan oo dhulka webiyadao dhan ku fida ay noqotona sidii loo wax looga qaba lahay hadday meelo qaara yani dhibaatadu ka dhacdana sidii looga qaba lahay tan la filanayo webiga keli xataa dhulka xareedu ka da'daa waxaa la sheegayaa roobku inuu dhulka buuxinayo oo xataa dadkii iyo xoolihii meelay salka dhigtaan yaa yaa lasii dhaliilayaa ilaahay maaragtay hanoo yasiro marka waxa weeye waxa alla wixii suuragala yani yaa la diyaargaroobayaa yani waxa weeye marka waana saan horay ugu sheegay waa diyaar garow qaran oo yani muxuu ahay hay-adaha dawladoo dhan ay qolada roolka ay ku leedaha ka qaadanayso hay-adaha adduunkeena xiriirkee wada shaqaynta leenaana la kaashanaynayo wadamada saaxiibka gurmadkiina waa la faafiyey ayaga hay-adihii laftigooda maanta shir ay lahaayeen unc iyo hay-adaha baartemerka oo la shaqeeya intaa waxaa loo gurmanayaa ilaa sagaal boqol oo kun ayaa wax noqon kartee maxaa la samaynayaa marka waa diyaargarowga un taladu way ka duwantaa taan soo mari jirnay hadba gacanqabadku waxuu ilaahay nooga dhigaba waaya dhammaantiinba aad baad umahadsantiin inaad igala qayb gasheen barnaamijka wicitaanka aad baad umahadsan tahay waa tahay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa waa tahay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa professor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ahaa intiina kalena aad baad umahadsantiin nabadgelyo aad baad u mahadsantahay nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdixamed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaysta casho inta badan barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa in roobka la yidhaahdo el nino cabsida laga qabo in gobolada ama magaalooyinka ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle soomaaliya cabsida ku hayso in dhibaata soo gaarsiiso sanadii labadii sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii ilaa iyo sagaashan iyo sideedii wuxuu waxyeeleeyey sagaal boqol oo kun oo qof oo ku nool dhulka webiyadu maraan si wanaagsan waa fatahaadihii dhacay baan umalaynaya xilligaas sidoo kale sanadihii u dhexeeyey labadii kun iyo lixdii iyo labadii kun iyo toddobadiina afar boqol iyo afartan kun oo qofu sidoo kale waxay la gaarsiiyey wow marka cabsida hadda soo taraysa marka tii horea la ogyahay ha hadda waxaa la sheegayaa inay waxyeelo kasoo gaari doonto fatahaadda webiga webiyada shabeelle iyo weliba juba iyo deegaanada kale ee markaasi ku yaala deegaanada foorare la yidhahdo ee u sahlan in daadku galo marka webiyadu buuxsamaan si wanaagsan lix boqol oo kun oo qof oo gaari karta hadda sanadkan aynu ku jirno labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobanka laakiin mid ku darso nafurow mar haddii qayladhaantu haddu bilaabatay waxay ku xiraan doontaa khasaaraha uu geysanayo hadba sida jawaabaha looga bixiyo qayladhaanta ka imaanaysa dadka degan deegaanadaas webiyada ay maraan haddii ka hortag la sameeyo waxaan qiyaasayaa in khasaaruhu yaraan doono sidoo kale hay-adahan caalamiga oo gargaarka samafalka ee caalamiga iyo kuwa maxalliguba waxay horeyba markiiba soo direen qayladhaan ay ku dalbanayaan soddon milyan oo dollar waxaa la yaab lahayd sidoo kale oonan mar aan maqaalkaas akrinayaan la yaab waxayd in dardaaranku waxaa ku jiray in carrada si fiican loo mooso marka soddonka milyan maxaa lagu qabanayaa baa layidhi sidii dhibaatooyin fara badan looga samayn lahaa ama loo abuuri lahaa sidan qiyaasayo webiyadaasi markay biyuhu soo daadiyaan ama soo fatahiyaan loogu mooso ilo ay biyahaasi maraan ama kanaallo kanaaladaasi waxaa loogu talagalay waa laba sidaa sheegtay midi waa kuway maraan kuwana waa kuwa lagu mooso inaysan soo gaarin reerahu meeshay degan yihiin waa garta oo meel kale loogu diro loo leexiyey si wanaagsan waa far baanu dhihi jirna faraha loo bixiyo waa tahay weli waxaad nagala socotaa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanan rajaynayaa in roobabkaasi cabsida laga qabo in dadka soomaalida ah ay ka hortag wanaagsan samayn doonaan maxay noo xiga furo in barnaamijkii dhanka ganacsiga waxaana markaasi soo diyaariyey soona jeedinaya saaxiibkeenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga xiriirkii dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya gobollada bakool iyo hiiraan ayaa dib u bilaabmay kadib markii ay ganacsatadu heleen waddooyin ay badeecooyin ka mariyaan hoos u dhac ayaa ku yimid qiimihii badnaa ee dadka bakool ay ku iibsan jireen raashinka dharka bagaashka shidaalka iyo dawada axmed aadan xasan waxa uu ka mid yahay ragga ka ganacsada inta u dhexaysa bakool iyo hiiraan barnaamijka ganacsiga ayuu u warramay iyadoo mataqaanaa ay jirto wadooyinkii hore ee la mari jiray wadda hadda ka bedelan in la maro oo mar waxaa jirtayba sideedaba gaab uu galay oo cidna aysan mataqaanaa u kala gooshaynin haddase xoogaha waxaad moodaa masaafo dheerba hala maree in badeecadii iyo xoolihii iyo sidii laga rabay hadda dhaqdhaqaaqa u socdo hadda beledweyne joognaaye beledweyne markaa ka dhaqaaqdo waddadii dirigta iyada waxaa mari jirtay boqoosaar waxay ku xiraysay burdho burdho mar haddaad gaarto waxaad u tillaabtay bakool waxaad sii maraysaa muxuu ahaa tiagle ka soco ceelgaraasaa sii maraysay xuduraasaa lagu tilaabayay saasaa bakool loogu gelay jiray haddase way ka bedelan tahayoo baaburka beledweyne ka dhaqaaqo wuxuu maraa farlibaax wuxuu marayaa ceel caddo abeesaaluu maraayaa ceel magadu u maraayaa qurac jooma maraa ceel barda markuu tago ayuu mataqaanaa isu lalaadinayaa dhanka bakool oo wuxuu aadayaa muxuu ahaa xudur marka badeecooyinka laga qaado magaalada beledweyne oo qeybo ka mid ah gobolka bakool aada geysaan maxaa nooga sheegi kartaa waa waa raashinka aanan dhehayno daruuriga waayo sida bariiska burka sokorta saliidda dharka macala daawada shidaalka ool dhammaan waa la geeyaa marka qiimaha hadda la iibiyo gudaha gobolka bakool quutu daruuriga iyo dawada iyo shidaalka iyo ka hor intii aanu waddada dib u furmin bilo ka hor waxyaabihii la iibi jiray maxaa nooga tilmaami kartaa mathalan hadda sokorta sokorta haddee waxaa la gadayay milyan iyo shan boqol milyan iyo lix boqol waa toddobaatan iyo shan dollar malaha ah haddana waxaa sokorta la iibiyaa saaad dareemeyso siddeed boqol iyo konton siddeed boqol iyo konton iyo milyan shan boqol hadda waxaa weeye laba jibaaraad moodaa waxaa la mid ah burka waxaa la iibin jiray milyan laba boqol nimcala bariiska haddana siddeed boqol iyo konton baa la iibiyaa shidaalka la mid laba boqol iyo shan waa hadda marayaa maalinkan saddex boqol iyo lixdan buu ahaa haddee waxaad moodaa in difference weyn u dhexayso bakool markaad tagtaan oo kale oo raashin aada geysaan maxaa laga soo qaadaa ma gawaarida iyagoo faaruqi dib u soo laabtaan mise badeecooyin halkaa laga soo qaadaa jirto oo beledweyne aad keentaan hadda ka hor badeecooyin soo galgala oo macnaha meelo dhanka etoobiya iyo uga yimaado waa jiri jireen oo wax laga soo qaado way jireen laakiin hadda waxa laga soo qaado waxaa weeye khayraadka bakool gudaheeda ah sida mataqaanaa malabka aandhaha harkaha aandhaho tiirisha malmalka iyo hideegta iyo fooxa iyo waxaa laga soo qaadaa ama iyo ama xoolahii noolaayooba rakaab ahaan loo soo qaado marka qiimaha xoolaha nool intaad kaga soo iibiysaan gobolka bakool iyo marka ay yimaadaan beledweyne maxay tahay farqiga u dhexeeya qiimo ahaan qiimaha dee calaf weeye inta badan adoo qaymo waa mataqaanaa raqiis dhahayo haddana aad kala kulmaysa beledweyne ka hooso way dhacdaayoo isbeddel wuu dhadhacaa hase ahaatee neefka geela ah oo qurbaca ah saddex jirka ama afar jirka ah laba boqol iyo siddeetan doolar ilaa saddex boqoloo doolar laba boqol iyo konton doolar wixii la siiyo halkan waxaa la siistaa saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo afartan saddex boqol iyo soddon difference u dhexe looda saddex jirka iyo afar jirka ka yimaada hadda xagga xudur waxaa lasoo siiyaa laba boqol iyo sagaashan laba boqol iyo lixdan qurbacdii kamaag fogo saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo lixdan wax noocaasaa la ka siistaa labaiyo tobanka bilood ee sanadka ganacsiga bakool iyo hiiraan ma si toos ayuu u shaqeeyaa mase waxaa jirto xiliyo uu hakad ku yimaado sababtuna maxay tahay haddii ay jirto hakadka waxaan dhihi karnaa roobabka xilliyada ay yimaadaan dhiiqo badan baa dhacdo baabuurta digsimada wata waa macquul inay iska dhiiqa jiraan laakiin inta badan baabuurta mataqaanaa dadka iska leh waxay dhahaan haddii dhiiqo u diri mayno waa baakin bay gashtaanoo garaashaday ugu jiraan taana mataqaanaa cadibaad waxay ku noqonaysaa noloshii mathalan xudur ama mataqaanaa tiyeegle in dhiiqadaa darteed gawaaridii konsental u shaqaynaysay ina mataqaanaa ayba imaanina macquule bil gudeed ay baabuur uusan imaan marka haddii ciqaabadahaasi sama saameynayo xagga dhiiqada ma ahani hakad kale ma jiro marka ma jirtaa wax kayd ah mar haddii gaadiid ama xiliyada roobku aanu ka shaqeyn oo dhulku yahay dhul bacaad oo dhiiqa ah dadku ma kayd ayaa loo sameeyaa mise qiimaha lagu kordhiyaho wax kayda ma jiro xuseen waa waa qaymo kororsi a imaanaya hadda hadda xilligan waa xilligii dee uu kaliishi jirtay oo roobka uu curanayay xilliga deerta weeye baabuurta hadda si waxay u baxaan aan caadi ahayn ganacsadaasi waxay ku xisaabtamayaan in xilliga dhiiqada hakadka yimaado inay faa'iidaan faa'iidadaasna waxaad dareemaysaa in dadkii beeca lagu kordhinayo marka haddi waa lagu tashtaaba guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaari doonno toddobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo xubintaasi ganacsiga noogu soo diyaariyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bal intaanan hees dabacsan oo dabcan sidaan filaya ad ka wada heli doontaan aanan idiin saarna anigii furre bal furro marka ugu horreysa mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka ka midana xusuusi mahadsanid caashay wararka ka imaanaya degmada buurdhuub ee gobolka gada ayaa sheegaya in dhowr askari oo ka tirsan ciidamada amisan ee faraca etoobiya ay ku dhaawacmeen miino ay markii hore ka soo saareen dhulka balse markii dambe ku qarahday ciidankan ayaa miinada ka soo saaray meel u dhow buundada degmada buurdhuub ee gobolka gado miinada qarahday ayaa la sheegay in lagu sii aasay waddada ay marayeen gaadiday wateen ciidamada etoobiya ee faraca ah ciidamada amisan ee faraca etoobiya oo ka yimid degmada qansax dheer ee gobolka bay wararka ayaa sheegaya in dhaawaca askartuu yahay mid halisa waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn in qaraxa miinadaasi ay ku dhinteen qaar ka mid a ciidamadii ay ku qaraxday aad baad umahadsantahay furre haatanna sidaan ballanqaaday waa hees dabacsanoo kolleyba sidaad usoo dhoola cadaynaysaan arkaayo wixii jacaylka adaa iga istaahila codadkii labada fanaan shankaroon iyo olol
jacaylka ada iga asdaah ammaan iyo bogaad oo iga hor ubaaxi jacaylka ada iga asdaah ammaan iyo bogaad ahadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray ahadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimad ku noqotaa allayli allayli ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheed
haystaad baad nala dhacday sidaa qiyaasay Anigu- indho iyo indhay isjecel Ah, isu aragti shan weeye.
karoon baan si fiican u sugayay haye waa gartay codadkooda ayaan kusoo gabagabeynaynaa dabcan axmed ishaare cabdi olol iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
intaasna waxaa ku dhan idaacaddii f- galabnimo oo si wada jira u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furey caashe ibraahim aadan caashacuud intaynu idaacadda fiidnimo kulmi doonno codadka macaan ee shankaroon iyo olol ayaan idinkaga tegaynaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.